runtii iska xasaasin waa lagu jiraa oo waxaan halka dee u imid wakhtiga iyo wadciga hadda la maray iyo xaaladda taagan markii horete dee doorashada iyo midooba sharxiinta iyo ku beeli baan isdhehaya laakiin xaaladii oo hadda waxay taagan tahay iska cakiran runtii waxaa hadda socdaa waxay salka ku hayaan khaladaadkeeda waa habraacii agost dalka halka heshiiska lagu gaaray sideedana muhiim waxaa ah shuruucda ama habraaca ama dastuur mar kastaa wixii la qoraya ama la samaynaya sideeda waxaa la badbaadiyaa dadka oo waxaa laga badbaadiyaa dadka markaas maamulka iyo awoodda gacanta ugu jiro waxaa moodaatay habraacii hadda agost lagu heshiiyey inuu ahaa habraac awoodda inay ku takrifari karaan loo fasaxay dadkii markaas gacanta ku hayay doorashada iyo maamulada dad badan waa ka aamuseenoo dee waxaan umalaynaya waxayse yidhahdeen waxbay xeerin doonaan laakiin haddee dadkii markii horeba habraacaas keenay xeerin waxay la tahay in laga sugaa waa iska khaldanayd runtii dee wadatashigaas hadda socda ayaan ka mid noqon doonaa insha allah waxaan rajeynayaa biidnillahi tacaala wixii in la helo xal laga aado waxaa hadda socdaa waa arrin maaragta xoogaa khatarah waan rajeynaya haddaa maskaxdeenna iyo caqligeenna iyo isku geyno in dalkan yacni jiho maaragtay yacni dadkao dhan ku qanacsan yihiin oo runtii cadaalada in la heli karo marka insha allah wixii ka dambeeya inta markaan jooga ayaan waraysiga bixin doonaa marka waa mahadsantii ninkana soo dhaweynta mudda wadciga xaaladda taagan oo xaalad dalkuda meel khatar maraya doorasha lagu heshiiyey habka waxa socdaana hadda doorasho cadaalada maaha waxa haddaanan hadda xal loo helin oo hadda meel laga baxa aan la helinna sida wax ku socdaan ama deg deg dadku waa ka hor imaan doonaa ama wixii soo baxaa la diidi doonaa marka intaan halkaas la gaarin waxay la tahay dadka hadda gacanta ku haya dowladaha dowlad goboleedyada ha aadaan dowladda dhexe ha ahaato musharaxiinta ha aadaan waa in inta laisku yimaado caqli laisku geeyo wax un cadaalada dadku ku qanci karaa la keeno marka sababahaas ay hayeen sababa
waa dhalisantahay qaabka ay wax u socdaan waa aad iyo aad waa dhalisanayo waana ka hadlay waana habraaci markii horeta lagu heshiiyaaba keenayay in wax lagu tagarfali karo marka dee markii hore waxaa la siday dadku dadkaasaa wax xeelin doonee ha loo kaadiyo laakiin dee waxaa moodaa hadda si wax u socdaan inay yihiin wax xoogaa runtii keeni karta caqabado berito aanan maaragtay waxa soo baxa dadku wada ogolaan noomana fiicin dal hadda socdaan nahay muddo meel badan meel fog wax laga keenay inaan hadda wixii aan taagannahay ha laysku qabsado waxa soo baxaa kuma qanacsanin ma ahayn wakhtigeeda runtii marka waxaan isleeyahay haddii aan isu tagno aan insha allah caqli isku geyno waxun waa la helaya xalaha ra-iisul wasaare cumar muddo ayaa dalka maqnayd adagoo ahaa senatar ka tirsan aqalka sare ilaa wakhtiga uu ka dhammaadayna dibadjoog ayaad ahayd dalka dib ugu soo noqotay waxaad dhaliilaysaa siday wax u socdaan maxaad isbeddelka aad hadda ka dhawaajinayso aad ugu qayb qaadan weysay wakhtiga aad jagada ku fadhiiday ee aqalka sare
niyowdi aqalka sare waa tu la dili soo maaha aqal sare ma uu jirin intii muddo ah waxaaba laga shaqeeyay inuusan shaqeyn soo maaha marka dee far kaliya fool ma dhaqdo mogta aqalkii sare oo dhan baa moodaa in la curyaamiyey oo muddo curyaansanaa marka taas hadda ma taagna laakiin hadda waxay taagan tahay wakhti dee markaas dowladdu wakhtigeedaa jiray hadda wakhti ma jiro dowladdu waxay ku fadhidaa waa un ogolaanshaha dadkan haddii dee ogolaanshahana waxaan isla ogolnahay un waa inaan meel saxa iyo wax saxa ka shaqaynayna marka hadda imaatinkaygu waxaan isleeyahay inay markii ugu habboonayd tahay oo runtii aan isleeyahay haddaan isu tagno wax isku geyno in xal la heli karo xageen kugu tirinaa ma waxaad noqon doontaa siyaasi waddanka fariista oo xalka ka shaqeeya mise mid isbedeldoonka ku biiray aad noqon doonta
adigu kala saar labadaas waa isku mid